ururka ahlu sunna ayaa mar kale dhaliilay habka ay dowladda soomaaliya u maamulayso hanaanka dhismaha maamulka galmudug qoraal uu soo saaray madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayuu ka digay in haddii dowladda federaalk soomaaliya ay isbeddel la imaan weydo ay iyagu soo dhisi doonaan maamul kale sheekh shaakir ayaa v o eeda u sheegay in ururka ahlu sunna uu doonayo in galmudug uu ka qabto jagooyin sarsare oo la mid ah kuwii uu ururka horey uu uga hayay maamulka hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada galmudug ay diideen inay ka qayb galaan doorashada halka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu isna gaalkacyo ka wado howlo u gaar ah oo uu maamul kusoo dhisayo haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee dhuusmareeb kula xiriiray sheekh shaakir waxaana ugu horreyn weydiiyey muhiimadda qoraalka uu soo saaray qoraalka aan soo saarnay wuxuu ku saabsanaa waaqica jira ee galmudug ayuu ka turjumahayey muhiimadiisuna waxay ahayd in galmudug mid ah loo wada dhan yahay ummadan galmudug loo habeeyo oo loo sameeyo dowladda federaalka soomaaliyana ay ku gacan siido galmudug intaas ayaa muhiimadiisu ahayd sida aan la soconno xukuumadda heshiis baad la gasheen labaatan xildhibaan baadna ka hesheen waxaana la sheegay in waxyaabaha aad qoonsanaysaan ay ka mid tahay sida ay haatan wax u socdaan marba haddiiba aad baarlamaankii ku biirteen sow ma ahan inaad ku kalsoonaataan waxa halkaas ka socda runtii annaka dowladda federaalka soomaaliya annaka kusoo dhaweynay galmudug galmudug waxaana ugu soo dhaweyneyna in horumar laga gaaro galmudug hore usoo hore u socoto waxaad ogtahay heshiisii lagu gaaray jabuuti heshiiskaasi u miro dhalay meel fiican isagoo ay maraysana dowladda ay tiri waktigii waa idinka dhammaaday waktigii waa idinka dhammaaday annagoo markaa dastuurkeena nuugu qoran tahay waktigeenu inuu ka bilaabanayo markii maamulka baarlamaankiisa la isku daray dawladdu inay yani arrinkaas soo jeediday kuna adkaysatay markii ay arrinkaa ku adkaysatana si aan meel kale wax looga qoqobin oo galmudug kala qoqobsi aysan ugu noqon unba waxaan nidhi aan dawladda u tanaasulno oo aan yani galmudug mid ah hala yegleelo haddana intaas ayay ahayd tanaasulka iyo soo dhaweynta badan oo aan samaynay galmudug ayaan u tanaasuleyna shacabka galmudug aan u tanaasuleyna shacabka midnimadiisa ayaan danayneynay runtii madaxweynaha laftiisu waa u tanaasulay waa og tahay inuu in dhowr jeer la hadlay yani idaacadaha dhowr jeer uu yidhi wasaaraddan arrinta ku wareejiyey waxyaabahaasoo dhanna wuu u fiirinhayay marka haddeerna waxaad moodaa midnimadii aan u tanaasuleynay oo aan danayneynay inaysa muuqanaad moodaa haddeertaan maaan anaku waxaan dooneynay kaliya in aan selama dawladda kusoo dhaweyneyna midnimada galmudug aan kusoo dhaweyneyna ayadaana u tanaasuleyna madaxweynuhuna sida aad sheegtay waa madaxweyne xaaf haatan gaalkacyuu ku sugan yahay oo uu howlo maamul dhisida ka wadaa isagoo diidan waxa dhuusmareeb ka soconaya idinkuna sida aad sheegteen haatan banaanka ayaad ka istaagteen oo waxaad ololaha ama howlaha socda ku tilmaanteen mid reer galmudug ay marti ka yihiin maxaad si gaara haddii aad ku nuxnuxsato maxaad si gaara u qoonsateen oo haatan ka socda magaalada oo aad dawladda ku eedeysaan waa wax loo wada jeedo oo beesha caalamkuna ujeedo annaguna aan ujeedno dowladda federaalka soomaaliya iska wadata maamulkii samayntiisa galmudug loo samaynayo waxaana weeye runtii in ay saamileyda siyaasadeed oo galmudug wax ku yeeshaan weeye annaguna dawladda ma anaan xaqirin laakiin dawladdu waxay wadaa in ay maamulkii soo dhaweeyey noocyadiisii kala gadhisnaa in ay dooneyso inay intaga takhalusto maamul iyada raacsan madax iyada raacsanoo ay keenatay inay deegaankii ka yagleesho sheekh shaakir waxaa jirta in la leeyahay ahlu sunna markii ay weysay jagada guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo codkii loo qaaday ayay haatan waxay dooneysaa gorgortan ah in la siiyo jagooyinka sarsare ee maamulka galmudug mid ka mida sida xilka ah haatan ku fadhiso ee madaxa xukuumadda arrintaas ma jirtaa inaad marnabo dalbateen
annaka yani runtii xisaabtan aan nafteena u xisaabtamayna maahan waxaan u xisaabtamaynaa galmudug aan u xisaabtamaynaa galmudug mas-uuliyadda yani ummadda u tartamaysa ayaan ka mid nahay mas-uuliyadda galmudug laga qabanayo ayadaasaan ka mid nahay laakiin annaku ma rabno sed dursina ma rabno waxaan rabnaa galmudug midaxaan rabnaa ayadaa nagu filan maahan anaku wax gaara in aan doonaynay oo aan leenahay yacni wax wax gaara aan helna maahan ma jirto miyaad leeda wax gaara oo aad dalbateen oo aad ku qanacsan tihiin inaad ka heshaan maamulka cusub ee galmudug waxaan ka doonaynaa waxa waaye waxaa yacni ummadda soomaaliyeed ee galmudug ku adkirsataa oo u leh yacni yani hamigana u leh ayaan ka midna dadka ugu xaq lahaan ka midna waxaan rabnaa in aan deegaanka u ilaalino sidaan u ilaalinayno wixii masdiyaha anaku aan ka qabanana waa midaan ummadda ku difaacayna wey marka galmudug inaan jago ka qabano oo madaxweyne aan ka noqono oo madaxweyne ku-xigeen aan ka noqono oo guddoon baarlamaan ka noqono intaba waa ka soo hayni munaasabayna noo yihin inaan ka noqono haddana waa doonaynaa intii aan ka helna inaan ka qabano sooma galmudugta kalena intay ka qabtaan ay ka qabtaan sidaasna lagu mideeyo galmudug waa midda aan usaayanayno sidaad la socoto madaxweyne xaaf haddii gaalkacyo wax ku dhisayo idinkuna aad sheegteen in haddii dowladdu ay arrimahan aad ku eedeyseen ay joojin weyso aada maamul horseedi doontaan oo maamul cusub aad duusamareeb ka dhisi doontaan dowladduna ay qorshaysay xilliga doorashada la qabanayo oo musharaxiinta qaar ay diiwaangelintoodii magaalada ka socoto miyaysan ahayn in dhinacyadiina isku haya siyaasadda galmudug aad u turtaan bulshada gobolka islamarkaasina aad tanaasulaad ka samaysaan dhexdiina oo hal meel aada isugu timaadaan waxna wada dhisataan waaba midda aan anaku ku joogno wey tanaasulku midda aan u badinayno mar walba aan u tanaasuleyna waa bulshada markaan fiirino waa midnimada midaan u doonayno oo aan ku boorinayno inay dawladuna nagala shaqaydo oo dawladda xataan anigu soo dhaweynayna midnimadeeda anaku ilaalinayno marka in dhowr meelood maanta wax lagu kariyo yacni jugdiga dadaalka dawladda ay waday ka dhalatay marka dadaalka meesha uu ka qaldamay in laga toosiyo intaasi waa midda dawladda aan ku leenaha waaye haddii dhowr meelood wax lagu kala waxeeyo oo dawladda sababta baan dhihi karnaa sababtaasi qolo kale ma aysan keenin ma jirtaa in ka ahlusanno ahaan aad dawladda kala safateen oo aad u beyrteen dhinaca xubnaha mucaaradka ah ee tartamaya maya annaku waxa waaye waxaan mar kasta u bayreynaa bulshada shacabka soo galmudug dantoodaan u bayreynaa meesha aan ku aragno dhankaas in ay bulshadii u danaynahayaan ayaan anaku la jirnaa markaan fiirinay bulshadii waxaaba noola dhawaadaba murashaxiinta afcaashoodaa noola dhawaatay maadaaba intaa oo bilood lix bilood toddoba bilood halkaa ufadhiyeen in masalan ba galmudug ayaka lagu doorto ama ay wax ku doortaanay u joogeen ee wax kale una aysa joogin haddii dawladdii ka xakamaydo ay u diiday in la doorto oo dawladdii dad ay soo daabusho nooc walbay yihiin oy tiraahdo halkaanan anigu anaa waa yani dad kala keensanaya adinkan idiinma ogolin hadda arrintaas anaku aan kasoo horjeedna waxaan rabnaa galmudug faamiliyada siyaasadeed ay yani saami ku leeyihiin oo ay ku midaysan yihiin oy isugu yimaadaan oo hortooda lagu barro taasaan doonaynaa kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ah madaxa xukuumadda galmudug khadka telefoonka ayuu ugu warramay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha inaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya si uu uga jawaabo eedaha ahlu sunna ee dowladda usoo jeedisay balse kama uusan jawaabin telefoonka